wasiirka caafimaadka koonfur galbeed ayaa maanta xariga ka jaray cisbitaal cusub oo lagu soo kordhiyey degmada baydhabo munaasabadda dhagaxdhigga waxaa goobjoog ahaa wasiire ka tirsan koonfur galbeed maamulka degmada iyo dhakhaatiir cabdulaahi sheekh isxaaq maamulaha isbitaalka cusub ee afya ayaa ka waramaya adeegyada uu qaban doono cisbitaalka baahada koonfur galbeed shireediye makaafi doona soomaali dhan iyo maylaraa rajeeyana qeybo badan oo maylarahayso inti la furo la rajeeye kankii koowad layu xamarna hooba may hoobal maylaraayso kan hergelino ku dhammaana usiina gudubi doona gobolada kale sida boqool igedana andaran hooba la era insha allahu laakiin kankii wujugi koowad hoobna niimahadii dadkii hooba nin weer dhada doonaan may rajeeyay dhalinyaro fara badan oo maylaraayso wadanka dibadiisa walaa ka baratiya ku qeyb qaadadaas isbitaalku afya yona sida aana rajeeyow wakti badan juhdi badan iyo hageliyan walbarashada deegaan iyo walhambaradan eedaan ka mahadsanyin sida fayliyo haniinla ajiiban dal i dibada ka koobanyi isbitaalku sida isinba ku araga doodan wasiirka caafimaadka koonfur galbeed saciid axmed cali ayaa bogaadiyey ganacsatada ku dhiiratay hirgelinta cisbitaalkan
salaan kadib maantay waxaa farxad iyo reenreen gaara inoo ah inaan qeyb aan ka noqono munaasabadda xarigjarka cisbitaalkan cusub ee magaalada lagu soo kordhiyey cafiya hosbital oo ah hal abuur iyo iyo initiative deegaanadan koonfur galbeed kusoo kordhay si gaaraan magaaladan baydhabo gaar ahaan qeybta caafimaadka waxay tusinaysaa nabadda waxay tusinaysaa amniga waxay tusinaysaa xasiloonida deegaanada dowladda koonfur galbeed in dad ganacsato ah oo isugu jira dad gudaha dalka jooga iyo dad dalka dibadiisa ka imaaday in dalkooda ay kusoo noqdaan oo ay dalka ay maalgashadaan nabad iyo dowladnimay ku imaaday haddii aanan dowladnimo aanan jiri lahayn dhammaanteena maanta meeshaan ma iskugu imaan lahayn marka si gaaran ugu mahadnaqayna dadkaasi ganacsatada ah kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda ka imaadaba oo halabuurkan ganacsiga ama halabuurkan caafimaadka la imaaday cisbitaalka afya ee laga hirgeliyay degmada baydhabo ayaa dabooli doono baahyo caafimaad oo hore loogu aadi jiray dalka dibaddiisa